laba arrimood haddii laga helo waxaynu sheegnay oo dhan dabaaraqaad bay noqonaya labadaasi maxay yihiin tacaddi oo xadgudub ah sbiidkii loogu talagalay maxaahan buhuda meesha daba sugeeyey kaas maa kala soo rogay waa laga rabaa ya tafriid oo tacaddiga waxaa la yihahdaa waxa weeyaan same inuu qofku sameeyo ficil maa laa yajuuz waxaan banaana inuu sameeyana tacaddi baa la yidhaha ficil maa laa yajuuz baa tacaddigii ah tafriidkuna waa tarku maa yajib wixii waajibo ka tagaa tafriid la yidhahdaa wixii waajibo ka tago gaadhigii waa ammaanaystay banaankaa iska dhigay habeenkii markuu meel marayo meel iska maaratay meel dadkuna ay maarata shurtaduna ku badan tahay ya adhi baa la bilaqaystay gaadhiga ama la furfurtay ma la jebiyey ama lagu leefay waa daamin waayo de waxa weeyaan tarku maa yajib wixii waajibkaabuu ka tegay oo tafriid buu sameeyo gaadhiga meelaa lagu xaray geerish wuxuu geliyahay ama inuu dhex seexdo ama waardiyay mar hadda meeshu meel ay ahayd maarata khatar ah waayo nin baa nin aan wadaacaa u dhiibtay alaabtaa ii sihay hebelow wadaacadu u dhiibtay dee meel baa lagu ilaaliya way ku iman doontaa iyadoo qudheedu xirsiga iyo waxaa bayd ku iman doonaa jira wadaacadii ammaanada u dhiibatay haddii aanu isagu markaa tacaddi iyo tafriid toona samaynin haddii wixii la xaday marka alaabtii lacag bay ahayd oo lacagtiis meeshu dhigay buu dhigay tug baa usoo wuxuu baa gurtay ama guri baa gurtay laa laa damaana caleyh waxba lagama rabo waxba lama sheegan karo waka ninkii mustaajirka ahaa ee guriga kiraystay waxbaa ku yimi oo dee guriga unbaa unbaa dee gurtay oo isaguna isagoo dee sidiisii aan waxba arka dhibaataa ku samaynin iyadoo qudheedu waxa weeyaan oo sidiisi u intifaacsanaya wax tacaddi aan samayn isagana damaan maaha dalutaa macnada waxa laga wadaa wax kasta oo wixii umanaa la yidhahdo noocaas oo dhan oo ama biidni lmaali gacanta wax ugu haya ama biidni shaari gacanta wax ugu haya damaanqaad ma leh in labadaa la helo mooyaane qolo kale iyana soo hosgelaysa waa nin isagu mutabaric ah shaygan wuxuu u samaynayaa waa man camila camalan yuriidu islaaxa annaas ama salaaxa nas marka inu hagaajiyo wax taro intifaacu ka shaqaynaya tusaale maalan markii roobku da-ay dhulkaadikoo dhiiqada elinka ah ee baabuurta ay ku rafar wayaa linka gasho ama saasoo kale ku soo uray dhagax soo guray dhulkii linka ahaabuu si fiican dhagax u dhigay si maarata dhoobadii aanay la sariitay in markaa lagu socon karo dhagax u dhigaa mid intuu jiiro mid baa ku dhacdo qalaf waa ku jabay daamin ma yeelisa maaha daamin maaha maca almuxsiniina min sabiil ninkan mutabaric buu ahaa wax wanaagsan buu ummadda u qabtay shaqa lagu maray ceer buu qoday waqfi buu ka dhigay in dadku ay cabbaan ummadda intifaacsato wakaa meel wadaa barhkada kama qorini meel dee munaasib ka qoday halkaa wuxuu ku dhacaa ceel baad waa qoday lagu iman maaye maca almuxsiniina min sabiil weeyaan halkaasi maraysa wuxuu ihi wacagsuhu daalim kaasi waa ka maca almuxsiniin min sabiili agsiusuna waxa weeya daalimkii baa la yidhi oo isaguna daalimkaasi waa kee kullu man qabada almaala bigayri idni saaxibihi wa ridaah yani kaasaa daalim la yidhahdaa qof kasta oo maalkii gacan ku dhiga isagoo ninkii lahaa idan ka haysan raalli ahashihiisana haysan kaa daalim baa la yidhahdaao mar kastaba waa dabaanaqaad isagu gacanta hadday ku dhacdo waa dabaanaqaad mar kastaba oo muxuu yahay waa qaasidkii kii maalka dhacay ama waa kii xaday ama waa kii boobay mar haddii gacantiisu gacan dulmi ay ahayd waxa weeye mar kastaba waa damaano qaad oo ninkii gaari wuu dhacay gaarigii wuu haystado oo wax tacadiyana mase waxna ma wahayne meeshii geerashkayd buu ku xaraystado meel fiican buu ku aabshay waardiyu saaro oo shufto kalaa u timi markaa wixii ka baabis ka qaaday oo la jibshay waa damaano qaad mar kastaba ama cidaha ku dhacda maskays waayo mar haddaad gacanta ku haysatay oo gacantaadu ay gacan daalim ahayd oo aadan markii horeba dee dhac ku qaaday si kastaba ad ugu badbaadiyo mar kastaba waa lagaa duunaya wuxuu ada muntahib wa u dhacay waxba boobay maalkii si kastaba ha u ilaaliye waa damaano qaadkaas marka baydkani intaas ku hadlo wuxuu yihi wamaa cala almuxsini wamaa ma ahaanin cala almuxsini kii muxsinkaa waa kii mutabarica macruufka samaynay korkiisa ma ahaanin sabiilun min sabiilin sabiil ma ahaanin oo manaa yani wax loo qabsado oo kiisii korkiisa ma ahaanin wa cagsuhu cagsigiisu wuxuu ahaaday addaalimu kii daalimkaabuu ahaaday ee fasmac maqal qiili qiil waa masdar can qawl qawlkayga waxaan kuu sheegayo maqal oo dhegaysa ayuu kuleeyahay uma alcuquudu in taku mucaawada faxaril anha wadaci lmukhaatara wain taku tabarucan aw tawfiqa faamruha akafufat bitafriqa لأن dي iن xasنت فmغنم وin تفd فlaysa فيha مغرم uma alcuquudu cuquudii buu yidhi in takuna hadday tahay mucaawadatan mucaawado iyo isdhaafsi haddii ay tahay cuquudda iyo heshiisyada la gelayaa faxariranha yani saafi yeel oo yani cilmigeeda iyo aqoonteeda ulaha oo si fiican u saafi yeel uhuf wada iskaga tagan mukhaatara wixii mukhaatara ee qaliska tuurana iska ilaali buu kuleeyahay wain takun hadday tahay tabarucan tabaruc hadday tahayna waxaa cuquudda meesha maaragtay la gelaya ama mase tawfiiqa kalsooni qaad ay tahay fa amruha arrinkeedu akhafu waa ka fudud yahay ee fadri ogow atafriqa masaa'ilka tafriqadooda iyo wixii furuuqa ee u dhaxeeya arrintaa la soco halkan markaa wuxuu sheegaya sheekhu waxyaabaha furuuqda ah ee u dhaxeeya cuquudda cuquud waa saddex waxyaabaha heshiisiyada dadku ay kala dhigtaan ay kala qortaan ee cuquudda la yidhaha waa saddex nooc cuquud mucaawada iyo cuquud atawfiqa iyo cuquud yani tawsiqaad iyo tabarucaad asdexda cuquudda marka la yidhaahdo mucaawadadu mucaawadada waxaa looga jeedaa waa wixii loo qasdinayo kasab shaqaysi iyo tijaaro iyo ganacsi iyo wixii noocaasaa weeyaan oo mushaaxa looga qasdaado wax kala goosiyo waxa weeye labadii qof ii caqdiga gelaya mid walba ciwadkiisu rabaa mid walba ciwadkiisu rabaa meel beel wax lagu kala goosanay wey waxbaa isqabsanaya marka waxaa soo gelaya beecii ijaaradii wixii noocaasa marka kuwaa wuxuu ku yidhi faxarirana taxriiri oo wuxuu ga jeedaa macnaheeda iska sug oo waxa weeye waa inaad saafi yeeshaani kugu hoos dhuuman qarar iyo waxday jahaale iyo waxaa siyaana kugu hoos dhuumane waa inaad waadix ka dhigtay caddaata oo shuruuddeeda iyo arkaaneedi wa waa in la oofiyaa oo beecii oo kale dee waxaa la doonayaa beecii inuu caddaado oo la yaqaano shuruuddiisa waa in la garanayo ay wixii waadix yihiin oo waxaan la kala iibsanayo waa in waxaa lagu kala iibsanayaa ay cad yihiin la kala siisanayo caynta la kala iibsanaya waa inuu qofkii maalig yahay oo leeyahay qofkan iibinaya waa in cayntani cayn macruuf ay tahay waa in shay xalaal ay tahay waa in wax la dhiibi kara u yahay shuruuddii markaa biica xariiradaha macnahaas u jeeda ijaaradiii sidoo kale oo haddii markaa dee shay majhuula shay majhuula lagu iibiyo baycaasi baatil buu noqonaya saa darteed marka qofki waa inuu iska caddeeyo mar hadday cuquuddu noocaa tahay iyada waxaa la rabaa in la caddeeyo oo xariranha macnaheedu waxa weeyaan waa inaad qeexdaan oo ay waadixto shuruuddeedii waxood raba ay muuqdaan oo mukhaataro laga ilaaliya mukhaatara mukhaataradi waxaa ku gelaya waa wax dee markaa qofkii sidii khamaar oo kale iska noqonaysa illa waxyaabaha badan ee beecee la naahiyey ee biyuucu qararka la yidhahdo qarar ama macaarku idhahda la yidhaahdo yani wixii jahaalo sababtii ku sugan waxaasoo dhan waxa weeye dee sharcigu in lagu isticmaalo lama ogola oo qofkii hadda hadduu yidhaahdo waxaan iibinaya kaa iibshay baycu abdilaabiq addoon kaa cararay waxaan kaa siiya qiima intaa leeg dee waxa weeye ansixi maayo waayo waxaan suuragal ahayn in la dhiibo oo de wixii waa in maqduuru tasliimu yahay dhiibi karta waaya hadduu yidhahdo maalan bictuka shimbirka hawada u duulaydan kaa iibiyey muu ansaxaya waa hayru muxarar arrintaas sababtoo ah dee waxaa meeshii soo gelaya wax la sallimi kara wixii ma aha wax la sallimi kara ma aha saa darteed baa mukhaatara ku jirta mukhaataro qofkii de markaa sida waa khamaarkii oo kale kula mid aho dee waxaan gacan kuu soo geli karaynin baa lacagta lagaa qaaday halkaana colaadii mashaakil baa ka imanaya oo wixii khamriga iyo khamaarka loo xaaraaneeyey ayaa meesha imanaya marka kaa xaggiisa waa la adkaynayaado mar hadduu baycu mucaawada iyo taxarirana uma alcuquudu cuquudi in takun hadday tahay mucaawadatan mucaawada iyo kala bedelqaasho hadday tahay faxariranhaa saafi yeel oo huf oo macnaha cilmigeeda iyo aqoonteeda urahowa iska caddee wadac ka taga mukhaataro wixii khatar iyo mahal ka keeni kara ee qariska tuurana iska ilaali oo macnaha ku dhicin qararkii iyo jahaalo wixii ku imanaya waxaas oo dhan iska ilaali wain takun tabarucan aw tawsiqa wain takun hadday tahay cuquudii tabarucan mid tabaruca hadday tahay oo amase tawsiqata kalsooni qaad ay tahay fa amruhaa taa arrinkeedu akhafu waa ka fududiyahe fadri ogow atafriqata tafriqadii farqiga udhexeeya arrintaa ogow tafriqadana baytka dambe waa ku sheegay wuxuu leeyahay marka tabaruc waxna waa tabaruc oo de waa wixii qofka ku tabaruc oo kuu hibeeyo caqdigaas wuxuu yihi waxbaan ku siiyey hebelow waxaan kuu hibeeyey caynkan anka heshiis kaas tabaruc baa la yihahdaa tawsiqana waxaa la yihahdaa waa wixii kalsooni qaad ah oo ashyaada mucaamalada abaa mararka qaarkood cuquud tawsiqa layahabaa jiro matalan caqdu damaan oo kale damaan oo dee nin baa nin dayn kulahoo markaasaa cid damaano qaadaysa markaa loo rabaa wixii daynku waa sugan lakin wax kalsooni ah baa loo qaadaya damaano qaadki kafaaradii baa ka mida raantii baa ka mida war daynkii waa ku siinayaa laakiin wax raano culaadhoodo aanu haysto oo hadhowta haddaan waado waa in gashigi aan ka goosan karo isii markaa raanta iyo kafaarada iyo wakaalada iyo maxaa la yaha cuquudu tawsiqaat baa la yidhahdaa oo waxaa loo kalsooni qaadaya maxay waxyaabihii kale ee masalan ee iibka ah ama mucaamalaadka kale ayaa markaa kalsooni ahaan ay ku imanayaan iyagu kuwaas marka waa ka fudud yihin wixii beec ahaa oo shuruudii adkaa iyo wixii loo dhigayey kuwani waa ka sahlan yihin oo marka wuxuu leey arrinkoodu waa akaf oo tusaalo muxuu yahay haddii ninku yidhaahdo waxaan ku hibeeyey awrkaygii fiigka ahaa ee carrada oo awr la qabta ma awr fiig oo lagu marka gacanta lagu hay ya kaas baan ku hibeeyey waa aqbalay bu hi anugu ya waan aqbalay de mar haddii cayn kaa tahay arrintii khalaas wax dhibaataa ma leh haddii uu helana ila wuxuu ku yidhi liana di in xasanat famaqnamu aw tafut falaysa falaysa fiiha maqnamu liana ditan oo maaragtay waxaa la yidhaahdo tawsiqada iyo iyo tabarucu in xasanat hadday xasisho famaqnamu waa faa'iido oo faa'idaad hesha wain tafut haddaad weydana falaysa fiiha kuma sugna wi maqnamu wax maqnawi waa haddii lagu hiriye awrki oo lagu siiyey caqdiga heshiis baa gashan awr baa kusiiyey oo kaas in hebel la yidhahdo caynkaas waa awr carab badan oo fiigo manaayo ma baadi kooba raadso hadduu hela maxay noqota ya faa'iido hadduu waayana hadda lagu walmiya gashi lagu leeyahay dhaaf haysta mar kasta wuxuu ninka jazaaka allah khayr wallahi ninka de wax tariye laakiin wuxuu waayey yaa wuxuu waayey buu leeyahay marka farqa u dhexeeya waa kaas ee tawsiqadana uu saas oo kale iska noqonaysaa oo dee raantii hadduu yidhaahdo guriga alaabta taallabaan xoolihii aada igu lahayd raan kuu siiyey oo markaa guriga waxaa ku jira weli aan arrintiisa la isla hubin raanigaas waa iska ansaxaya oo qaar leeyihin waayo ninkan daa'inka ah xaqiisu mara loomi maayo oo haddii wax meesha ku jira wax raanta u dhigmana famaqnamu de wey oo adhowta haddii wixiisu waaya muxuu noqonaya waa iska iibinaya waa de markaa dee sharcigu waafajinaya haddii wixii ay wax u dhigmo waayaanna dee xaqiisi weli ninkii waalay war waxagiisii baa taagan xolaygaan kuna marka mar kastaba yow de waa iska fududo haddii la yidhahdo labadaydaa gaari halkaa taagan mida ahaan baan kuu siiyey markaa rahan ahaan ee cudhaalin aad u haysato way iska ansaxaysaa way iska ansaxaysaa oo markaa sidii tii hore cuquuddeeda facarrana ku lahaa oo aada loo adkeynaya tahay laa mid ah weeye wain takun hadday tahay cuquudii tabarucan hadday tahay aw amase tawfiqatan ay tahay fa amruha arrinkeedu akhafu waa ka fuudiyaye fadri ogow atawfiqatu wejku muxuu yahay markaa ay kuka kaga fuudahay liana diitan in xasana hadday xasisho oo markaa dee gacan lagu dhigo la helo waay wixii tawsiqaya tabaruca famaqnamun faa'ido weeye hanimay faa'ido wain tafut haddii la waayana falaysa fiiha kuma sugna maqnab wax maqnab iyo gashi gashida ka lagma وكل ما أتى ولم يحدد بشرع كالحرز فبالعرف حدودي وكل ما شيء كله أتى ينادى ولم يحدد والحال لم يحدد أن لو حددين بالشرع شرعا أن لو حدينه أن شرع مركا شيئين حد كيسا وذلك تصال كالحرز ماشي وحلو إلى أني وكلبه ويه فحدود كحده بالعرف عرفية كحده بكري الفاظ مرك الله إطلاقه رياضة شرعية ما وحا لغو حنباريا شرعي مس عرفها لغو حنباريا وقام ليالو وهو يسلح ما لوكا قاضي إن نص عبديه مرجع عرفي يعني شيء قاس نص بعضيني إن عرف له علم وكو أما النص بعضيني إن شيء له علم معي شرعي له علم الله ما أما الله ما منا لما هي وأنا ما منا لهينا يرجع إلى العرف بيدادا تصاليات بين صوت هذا الله شيء مركه ولا شرع التلمام العرف لو علينا الإنفاق على الزوجة هوانا ده بيلك للسيني بيلك قفك الضمرة قفك الضمرة بيلك يحوض إليه ضعي حقين له عيني نسك قرآنك علي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني وحيليهن وحيليه كليهن أو معروفة معروف كليهن يعني معروف شيء ولا قيس لي قانونك عرفية العلم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف marka waxa macruuf baa la sheegay dadii qofkii ninkii iyo naagta isqabtaan oo biilkii bay ugu yareeyaan waxay basiiyaan macaynkan wax uu siiyo xakamada la isla galo biilka xadeyntiisa xagee loo cilmiya qaadigu markaa de wuxuu eegayaa waxaa loo cilmiyaa curfigoo dakhliga ninkan soo galaa bishii waynaysa war maalintii maxaa ku soo gala intaa mishaar muxuu qaataa inta ama shaqadiisu waa ganacsato maxaa soo galaa intaa soo gasha halkaasna jaam goynaya ninka dadka ninkaa dakligiisu intaa yahay magaalada curfigeeda muxuu biilbixiyaa halkaasaa laga salaynaya waa la xukumaya marka isagaa la dhegaysan maaye adaada intaasa kusoo gasha xogtada waa la hayaa guddi baa loo saaraya marka cuduul ah iyagaa soo dhawaynaya arrintii taadiguna markaa go-aanka rasmi ku ridaya curfiga markaa loo celinaya marka dee intay ahayd xirsigii intuu qiimihiisu ala karanayo kaas waa xirsigana waxaa la yihahdaa waxa weeyaan waa sheega wax lagu ilaaliyana waa la yihahdaa waa tusaale hadda wax ku dhexsha way balan taas infaaqaan ka hadla taas waa mid midda kale haddii maalan shayga sharciga loo ixaaleeyey haddii maalan dadka caadadoodu ay noqoto uu leeyahay hadda shaarixun qofku inuu addoonka hadduu iibiyo oo weliba ii u shardisto welihiina uu shardiyo inuu markaa welihii yeelanayo arrintaas oo curfi iyo caada ahaan dadku uleeyihiin taas miyaa wax laga soo qaadaya ma laga so qaadaya wax laga so qaadin maayo haye maxaa saaba sharciga arjactiye oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh qadaa'u llahi axaqu wa shartu llahi awsaqu wa inama alwalaau liman actaq qofkii uu xoreeyey unbaa wala helay ee maaha kii isagu iibshay marka hadday doona curfigooda saaba ha ahaadee sharcigaa markay taana qeexay waa tusaale waaya wixii aanu sharcigu u loo exaalayn sharciga ama sharcigu curfiga aanu u exaalaynna isagu waa kaynu hadda marka baytka u ka wadee waxaa loo celinaya curfigaa loo celinaya adu waa xirsig oo kale kan xirsi xirsiga waxaa la yihahdaa waxaa loo jeedaa shayga maalan meesha wax lagu ilaaliya ayaa la yihahdaa maalka meesha lagu ilaaliya xirsi la yihahda oo dahabka meel baa lagu ilaaliya oo lacagta meel baa lagu ilaaliya oo ariga meel baa lagu ilaaliya oo geela meel baa lagu ilaaliya oo fardaha meel baa lagu ilaaliya shay waliba meel gaaru leeya xirsi gaaru leeya warkaa waad fahamtay soo ma waaya marka haddii hadda maalan curfi ahaan haddii ninkii kuu dhiibto waxoogaa daraahim u wardiyo lacagta tan iyahay waxoogaa lacag u ku dhibo doolaaraad lacagtii intaad qaatay baad xeradii ariga iska dhex dhigtay oo tiri xeradu waa iska odan tahay oo dayr beeleed oo kaaso ood baa ku jabsanay dawaka ninkaana meeshaasaan dhigaya haye ka waran xaalkeed muxuu noqonaya yaa jawaabaya a ninkaas waa lagu le waa dayaca waayo maaa maaa loo maxaa loo qabsanaya dee ninkii alaabtii loo dhiibay meel buu dhigaya maxaa loo haystaa xirsigii baa la dhigi waka xirsigii meeshii lagu talagalay oo lagu ilaalin jiro oo loogu talagalay in la dhigo meeshii baa la dhigi wey macnaheedu meeshii baa la dhigi waaya marka masaailku waa caynkaasoo saddexdaas qaybood bay noqdeen wakullu maa shay kulligii hataa yimi walam yuxadadin walxaal lam yuxadad aan la xadayn bisharci sharciga lagu xadayn wadalika tusaalu kalxirzi meeshii wax lagu ilaalinaya weeyaan faxadud ku xadid bilcurfi curfiga ku xadee ayuu ku leeyahay min daka sigaat lcuquudi mulaqa wanaxwuha fii qowli man qad xaqaqa wuxuu ihi min daka kaas ayuu ka mid ahaaday siiqaat lcuquudi cuquudda iyo heshiisyada siiqooyinkooda mutlaqan iyadoona kala qaadaynin wanaxwuhaaba iyana kuula mida cuquudda wixii kuula mida fii qowli man mid qowlkii haddaynu qabanno mankaasoo qad xaqaqa waa xaqiijiyey oo ragga markaa taxaqiiqa hole oo si ibnu taymiya o kale iyo masaajidka saas uga hadlaya baa aynkaa yeelay bu kuleeyahay wuxuu kuleeyahy waxaa ka mid ah arrimaha la sheegay oo hadda uu kulahaa waxaa lagu xadaynayaa ee curfigaa lagu xadaynayaa waa siiqaadkii baa ka mid waa jamcu siiqa siiqooyinka cuquudda marka heshiisyada la gelayo sida beeca iibka sida maalan wax kiraynta rahanta wixii waqfiya dhacaya wadicooyinka iyo amaanooyinka laysu dhiibanayo wixii noocaa ku saabsan waxaa lagu eegaya curfigaa loo eegaya mutlaqan iyadoona kala qaadayno mutlaqan taa wuxuu ka wadaa dee rag baa ka soo rabay caqdu nikaax baa rag qaarkood kasta marka la soo rabi maayo bu leeyahy oo shaaficiyadoo kale iyo waxay leeyihiin caqdu nikaaxa xanafiyadana xanaabiladana waa la mid baan filayaaye lafdul inkaax iyo taswiij mooyaane wax kale ku xidhi mayso marka nikaxa laga hadlayo waa inaad tahay zawajtuka iyo ankaxatuka iyo wax noocaas labadaa lafdi mooyaane si kale ku ansixi mayso wayadaruuna aswaajan iyo fankixuu maa taaba lakum min annisaa bay daliishadeen lakin qawlka raajixa iyana cumuumkeeda weeye oo rasuulkiiba alfaad kale ayuu haystaadoo ninkii u yimi ee markii haweenaydiisii isu kaa hibeeyey ee rasuul ka aamusay rasuulkii alla haddaanan dan kale aniga ii guuri u yidhi mallaktukuhaa mallaktukahaa bimaa macaka min alqur'aan waan kugu milki siiyey soo guur maade kaas taswiij iyo lafdi maaragtay inkaxtoona midna ma aha oo safiya bintu xiib naas dabqudheeda markuu guursaday wuxuu ku lahaa rasuulku actaqtuki وجعل وجعلت عتقك صداقك وان كدغ وان كحريي مهركاغينا وان كدغ ديب كورن يس عتقك ساسو سوشي سوال سادت بو حليه isaga ku dhiisa nikaa xora cumrigiisu soo gelayaado wax la kala saaray meesha naxwahaana wuxuu ujeedaa wixii faski ah iyo wakaalaad ee kula mida cuquudaas ama fasak ama wakaalaad iyana baabkaasay gelayaan khulcigiibaa ka mid a khaalacatuki maalan wuxuu odhan karaa khaalactuki calaa miat dirham baan kuu khulceeyey faadaytuki calaa miati dirhamin buu odhan karaa faaraqtuki calaa miati dirhamin marka waxaaso dhan waxay noqonaysaa curfiga ayaa loo celinayaado وهو يرجع الله استعماله حق عرف ونغني يعني رحمة صوصما من ذاك خبر مقدم من ذاك كاسو كم إلى هذا صيغات العقود عقود الصيغوين كود مطلق الحاليين هو لك القاضين ومعناها أما عقود النكاح غير بها هذه ونحوها عقود أو نحوية أي في قول من قول كذان قوانه من كاسو قال حقق وحقق واجعل كاللفظ كل عرف مضطرد وشرطنا العرفي كاللفظ يرد waجcal yeel ka lafdin lafdi oo kala yeel kulla curfin curfi dhammaantii curfigaasoo muaridin yani curfi qiyaas ah curfigi qiyaaska ah saa ka yeel fasharunaa shardiga yow shardiga alcurfiyu yani curfi loo nisbeeyey yeridu waa soo arooraa ka lafdiyi xaaluu kula mid yahay kii lafdiga ahaa waxay idhahdaan ashar alcurfiyi ka shari lafdiyi buu kula mid yahay shardigii curfiga ahaa kii lafdiga lagu dhawaaqaya heshiiska afka laga galay oo kale ayuu kula mid yahay tusaalu muxuu yahay maalan nin baad ka kiraysay guri markaad guri ka kiraysay afar qof buu ahaadoo qolna dareerihiibu ku xareeyey qolna arigiibu ku xareeyey qolna riyibu ku xareeyey ya qolna digaaggii isaguna xaggaada aaradda wajibsan intu qof jirka jibiyey buu aggaad ushisea haddaw markaad timaa waaa ku tii wanaana waa kusidiye gurigaan kaa keli maaa saata adar waxbaan kaa kiraysan anigu waxaan doonaan geliye soo waxmayna kala ijaaran aniga guri baan kaa kiraysan soo kirada kumaan siin hay u daqiiqamin oo yaynaan isku dhicin hay ka waran intaas miyayna ku warhale anigu waxaan geenayo dameeragi waxay maxaa gaxday dadda ilaha ku yihahdo saa maysta arrintaas marka waxaa laleeyahay waxaa meesha waxaa la ohanaya arrintu saas maahe asharط alcurfiyi ka sharط lafdiyi shardiga curfiga ahi oo guryaha marka la kiriya dabeere lama geliyo oo lama geliyo maaragtay haddiiba kuura wa la yidhaahdo riyo laguma xareeyo marka guryaha dad baa degaa curfiga caynkaasa shardigii curfiga ahaa kii lafdigu kulamiy waxay ka dhigan tahay inagoo markii hore baan idhi dad baa soo geli kara dabeere ma geli karaan ari ma geli karo waaas ma geli karo bay kuula macno tahay oo haddaynan ka wada hadlin curfigaa ku haysta war kuwa saas marka wajcal ka lafdin كل عرف مضطرد يعني لفظه وحد كيشا كلفظ او كلا كيل عرف كسو مضطرد او مركا قياس كسودا وحد كيشا معي لفظ او كلا كيل إذا وقولا هذا هشيس كساكو قال او كلا بعرفي عرفي ناد كيريسا فشلطوها عرفي كلفظي بكلمه oo haddaynu sii jilcinno macnaha haddii maalan aad intaad maryahadda qaadato kii doobiga aad u geysato doobilihii dharka maydhayay oo markaad maraysaa waa ka dhigta iskaad tagtay oo isna intu maraday maydhay oo dhaqay casarkii umaad utagto isoo kaaba ismaad qaado jazaaka allah khayr baaraka allah fiik nin xariifa lahato si fiican ku maydhaa waad mahadsan tahay ya oo ku ruuxaas ka baxo ujaradiisii oo aad tidhaahdo wax shuruuday bal inagu mayna gelin ama dharigii maydhi miyaan kuuli saa ii yeel miyaan kuuli wakti miyaan kula badan hawshaad uma iska maamushay waxaas waxaa laleeyahay shardi alcurfiyi ka shardi leesh ka lafdi bu kula mid oo haddaad marada meesha dhigtay waa la macno haddaad kursigii ninkii maaragtay raislaha aad ku fadhiisato oo markaa tii markaa jala ta baaraka allah fiik ya may kaa soconaysaa waxba heshiiskaa hore iyo waa curfigu mar hadday inaad wada hadashaan iyo inaad maxaan ku dhaha diba ku roon yahay iyo curfigii in loo celi waa isku mid u wax faariqa meesha markaa laa weeyaan waayo wajcal yeel buu ihi ka lafdin lafdi oo kale ka yeel kulla curfin curfi dhammaantii curfigaasoo muaridin curfi qiyaasa qiyaas ku socdo yani markaa dee aan afraadiiso dhan marka ay soo gelayso oo qiyaaskiisu markaa dee waadix yahay waaye fa sharunaa shardiga iyaga shardiga alcurfiyu curfi loo nisbeeyey yaridu waa soo aroora ka lafdihi xaal uu kula mid yahay kii lafdigiisa oo kale wa shardu caqdin kawnuhu min maliki wa kullu dii wilaayatin kalmaalik wuxuu yidhi وشرط عقد عقد شرطه كونه أهانشيس من مالك مالك إنه يهيب على شرطية وكل ذي ولاية مثل كستو ولاية وصاحبنا كالمالك بكل مجد يعني عقودة أما بيعها هذا أما إيجارها هذا، أما رانها هذا، أما وقفها هذا، أما ودعاها هذا عقودة ما أنت على شرطية قف مالي حق نكتب قف كان شرط يجلي وحن كل جلي شروطه وين قف مالي هو حليه لا تبيع ما ليس عندك وأن عندك هين هيبين وكرسول صلى الله عليه وسلم عليه حكيم الحساب كبير marka qofku inuu ku tasarrufo shay aan milkigiisa ahay ma banaana oo aayada quraanka yaa ayyuha alladina amanu idha tadayantum bidayn ila ajalin musamman faktubuhu waa laga fahmaya oo laba qof oo midna xoolo leeyahay midna kaga ka amaanayo midna milku yahay baa meesha ka muuqata cidina dhex gelayso oo kala qoyso way marka waxaa rabaa oo halka uu leeyahay waa in caqdi kasta shardigiisu waxa weeyaan inuu ahaado min maalik ninkii maaliga waxaan lahaa mid kastoo wilaayo u saaxiibiina kalmaalik buu kula mid yahay oo wilaayadu qudeeda waxba lagu mulkeeya meesha waxaa weeye wilaayatu ee sida xaakimkii oo kale ninka xaakimka ah ee dee rasuulku salawatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay fain ishta fain ishtajaruu fasultaan waliyun man laa waliya lah nimanka waa isqabtay awliyaa gabadhan kii waala ahaa baa nakab isku noqday hebel baan siiyey hebel baan siinay waa la isla isla dhaqaajin waa mar haddii maa isla gaya nin baaba iskale hawshan oo meel u fadhiya oo eeganaya hawshan oo kale mar haddii saa isu qabto wilaayo caama ayuu iska leeyahay oo kalmaalig buu kulanaya isagaa marka hawsha la wareegaya waa ka mid tasarrufkiisuna saxiix buu noqonaya wilaayadu waxay noqon kartaa oo kale wilaayo saabita oo shardi wilaayadiisuna ay ku sugmayso wakiilkii iyo wasigii iyo naadira waqfigii iyo kuwa ku dheedu waxay noqonayaan wilaayo sharci bay leeyihin oo nin baa nin wakiisho hebelow alaabta iisoo iibi khalaas kalmaalig buu kulan yahay oo macnaha waxa wilaayadaas wakaalada u haysto buu ku hawlgelaya wixii uu gaday wuxuu shaqeyn sarf buu leeyahay nin waa wasiyo maal baa loo dardaarmay shulufkaa maalka adan kuu dardaarmay meelaha ku tabarucda ku meelkaa dhinto waa dhintay hawshii maamulaa isaga ale naadara waqf ninkii waqafka gacanta ku hayey ee hayey isaga ayaa mas-uul ka ah isaga ku tasarrufaya waxa weeyaan sharcigaa marka arrintaa u yimid marka wuxuu yidhi wa shardu caqdi caqdi shardigii kawnuhu ahaanshiisa weeyaan min maalik inuu yahay maalik kiilaa xaggiisa u ka ahaado wa kulli dii wilaayati mid kastoo wilaayo u saaxiibina كالمالك كلاب كل ملياي وبالله التوفيق سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت آمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وكل من رضاه غير معتبر فمبرئ فعلمه لا يعتبر وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي وليه يصنف رحمه الله تعالى وكل من من كل دي رضاه غالي أنشيس غير معتبر إلا اعتباري ولا تلقلي أنا هين غالي أنشيس كمبرئ وذلك كمبرئ كيل بري إليه لسامحي وكلمه تساليسيه فعلمه ogaalkiisu laa yuctabaru mid la ictibaarinaya maaha halkan qaacida ayuu ka hadlayaa qaacidadani waxay tilmaamaysaa cid kasta oo aan raalli ahaanshiheeda la shardinaynin cilmigeedana inay waxaa ogaato la shardin maayo waama ha ogaada miyaanu ogaani mar haddii aan ridihiisa la shardinaynin ogaalkiisuna waa kuula mid maalan tusaale muxuu yahay nin baa nin dayn ku leh daynkii ayuu ka saamaxay abra'tuka min dayni min daynika waan kaa bari yeelay waa meeshu ka mubra'in leeyahay daynkaagii waan kaa bari yeelay marka waxaa la leeyahay mar haddii raalli ahaansho aan loo shardinaynin ila haddii ninkii dayn ku lahaa uu yidhaha waan kaa bari yeelay miyaa loo shardiyaa inuu isagu raalli noqdo o yidhahdo raalli baan ku noqday ya jawaabtu waa maya mar hadday caynkaa tahay in ogaado oo la ogeysiiyo meeshii lagu dhaafay layidhi maarata waa lagu daayey oo daynkii waa lagaa daayey ogeysiintuna waa kula mid waxba shardi maaha ogeysiinta waa kaa saamaxay waa kaa saamaxay markaa shardi ma aha in la ogeysiiyo kullay dee marka dambe warkuu iska heli doonaa laakiin marka hore in la yidhaha ha ogaado shardi ma aha maxaanay shardi u ahayn waxaanay shardi u ahayn markii horeba raalli ahaansho inuu ka raalli ahaado saamaxaadda la saamaxay waxba lama shardinaynin kaas waa tusaale tusaalaha kale waxaa ka mid a marka ilahay qur-aankiisa ku leeyahay yaa ayuha الnabiyu إidaa طalaqtum الnisaءa faطalliquuhuna lciddatihinna وaxsu lcidda dadkii muminiinta ahaa iyadoo rasuulka dee lagu afqabsanayo rasuulka lala hadlay haddii aad furtaan haweenkii aad furtaan faطalliquuhuna lciddatihinna marka furiinka haween haweeneyda la furayo inay iyadu raalli ahaato oo raallinimo ay raali noqoto waxba arrintaa la shardin maayo mar haddii inay raali noqoto aan la shardiyayna ogaalkeeda ay ogaato in la furay in kalena waxba shardi maaha inagu isagoo meel kale ku maqan wadan ka maqan buu soo furka leeyay waa ku furay haweeney taasina iyana waa mid addoonkii xorayntiisa ee addoonka in la xoreey marka la xoraynayo inuu raali noqdo waxba lama shardiyo mar haddaan la shardin isagaan ogeyn oranaya addoonka iyo hebelaa waa xoreeyey iyana waa inkaas okan rajcadii haweenaydii la furay soo celinteedii soo celinta ilahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyay wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna ayaa ilahi yidhi subxaana wa tacaala yacni ragga ayaa ragga dumarka qaba ayaa u xaq leh maxaan ku rahay soo celinta haweenayda la soo celiyo saa darteed ba waxa weeyaan raalli ahaansho lama shardiyo ay raalli noqoto soo celinta la soo celinaya mar haddaanay taas shardi ahayn ogeysiinta la ogeysiyaana shardi ma aha oo hadhow kuma addocoon karto aniga waxba laima soo sheeginoo mar haddii furniinkaan lai soo sheegin anigu ma furni cidi ka asmac mayso waayo raalli ahaanshaba markii hore lama shardinaynin soo celinta maxaanku dhahdaa ogeysiinna shardi maaha wa kullu man mid kulligii ribaau raalli ahaanshihiisu hayru muctabarin mid la ictibaariye kayrkuu yahay oo aan markaa dee ictibaar lahayn wadaalika tusaaluhu ka mubra'in waa kii la cafiyey la saamaxay oo kaleba weeye fa cilmuhu kaa maxaan ku dhaha ogaalkiisu oo maxaan ku dhahdaa wixii shaygii ogaada laa yuctabaru shay la ictibaarinayo oo la tixgelinaya arrintu maaha waxaydan kullu man ridaahu hayru muctabarin fa cilmuhu laa yuctabar bay qaacidaasi keenta وكل dعوى لفساaد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي وكل dعوى شheegaشho dhammaanteed لفساaد العقد عqdigu inuu فسaaday dhammaanteed la sheegto مaعa ادعاaءi صحaةi أnصxitaan sheegashadiina ay la jirto laa تجدي taas anفi mayso taas anفi mayso ml mشhii labadii heshiiska galay baa isqabsaday laba qof baa heshiis galay caqdi waxbaa dhex maray isqabsi bay isqabsadeen midna wuxuu leeyahy caqdigii waa ansaxay heshiiskeenni waa ansaxay midna wuxuu leeyahy caqdigii ma ansixin labadaa waxaa saxiixa oo asal ah ka odhanaya maxay caqdigi waa ansaxay waayo waxay yidhahdeen waxaa asalku wuxuu yahay alaslu fi lcuquudi asalaama alaslu fi lcuquudi asalaama cuquudda waxaa u asal ah salaama ayaa u asal ah waaxalla allahu albayca waxarama ariba marka waa haddii qofkaad wax ka iibiso qofkii qof baa qof wax ka iibshay gaari buu ka iibiyey sidii baa markaa lagu kala tegey hadha buu mid wuxuu sheegtay beeci wuxuu ahaa caqdigu wuxuu ahaa caqdi fasaad fasaadkana waxaa la yihahdaa caqdigaas waa caqdi fasid marka la maxaa looga jeedaa maxaa looga jeedaya garanay shuruuddii baa waxa la waayay ikhtalla shardun min shuruudi الصxa ama shay maanic oo min mawaanic mawaanic asixa ayaa meesha jira waayo marka haddii yidhaahdo waa la kala ibsay shaygii caqdigi waa dhamaa heshiiskii hadhow baa wuxuu yidhi midkood caqdigii iyo heshiiskii ma ansixin oo waxbaa dhinnaa markay caynkaa tahay labadaa qof mid baa markaa qowlkiisu xoog badan yahay oo asal ah waa ninka odhanaya waxba ansaxay waayo shuruudu cuquudu asal waxaa u asixa iyo asal u ah mar haddii caqdigii dhacdo wax tegay uu yahay inuu ansaxay baa saxa markaa ninka yidhi ma ansixin ba maxaa laga doonayaa bayino keen baa la leeyahy adugu hadda soo ma lihid caqdigii ma ansixin haa waxaa lagaa rabaa caddayn baa lagaa doonaya aada leedahay heshiiskii ma dhicin tacdiidkana wuxuu albayinatu alesh almuddaci walyamiinu calaa man ankara gaadhigii shan kun oo dollar baa la kala siisay maalin ka bacdi baa laku soo noqdo nin baa wuxuu yidhi beeci ma ansixin oo waxbaa shuruud baa dhinayd markaasa waa adigu maad oa ma ansixin haa ninkaydi wax ma ansixinow annagu waxaan noqdaa inu ansaxay mar haddii wixii lala kala tegay nin kale wax ma ansixinow adaa laga qaada marka aad caddayso hadalku xaggaa buu jira soo caddee hadduu markaa dee wax caddayna keeno oo shuhuud iyo markhaati iyo markaa wixii inaanay caqdigaasi ansixin uu keeno waa markaa dee waa la aqbalay haddii kale miyaa wax ka soo qaad ma laha marka waa labada tarafo ishaya midna wuxuu ihi caqdigu waa ansaxay midna ma ansixin marka wuxuu yihi wakullu dacwa sheegasho dhammaanteed lifasaadi lcaqdi caqdigu inuu fasaaday oo aanu ansixin la sheegto maca iddicaa'i sixatin asixitaan sheegashadii inay la jirto oo darafka kalena uu leeyahy me waa ansaxay darafna leeyahay ma ansixin laa tujdiyi sheegashadaas fasaad la sheegtaa taasi waxba markaa soo kordhin mayso oo maalan tusaale hadduu yidhaahdo gurigii nink ninka guriga ka ibshay ayaa hadhowta wuxuu yihi gurigu rahan buu ahaa oo waan ka xumaado dee iibkii ma ansixinoo gurigu rahan buu ahaa oo mar hadduu dee rahan ahaa dumadiisaa mashquul ahayd waxaynoo iman doonta walmashquulu laa yushaqalu marka waxa wey mar haddii dumadiisu mashquul ahayd almashquul laa yushqal bay ayde waxa wey de arrintii de maaratay alaslu asixa wey asalku waa sixo adiga waxa lagaa doonaya wa ka caddayso وكل ما ينكره الحس منعا سماع دعواه وضده اسمع به وكل ما شيء كله ينكره وإنكره الحس حس وإنكره إمن عندي لوديك سماع دعواه شيخ الشدي سير مغل كيد أرين تأديه وضده اسمعا واسمعا مغل أو مغل ضده كاضدك مغل بكري فهو هذا كنا آه haddii qofkii uu wax xiskuba uu diidayo uu sheegto markaa dacwadaasi mid la maqlaya maaha oo xiska maxaa looga jeeda xiska waxaa la yihahdaa maa yudraku bilxawaasi alkhamsa ku dareemayaasha shantaa waxa lagu helaado dhadhanka aragga urta maxaan kule taabashada sanqadha iyo sawdka wixii noocaasa ku dareemayaasha wixii lagu garta baa xis la yidhahdaa marka halkan wuxuu kaa leeyahay wax kasta oo xisku uu inkirayo waxa weeyaan waxaad dacwadda maqalkeeda yani waxa wey manci kasoo horjeedkana aqba oo sibaaxu dacwa macnaheed muxuu yahay ninkii qaadiga ahaa qadiyaddii markaa eegiba maayo oo labadii wuxuu le orda iga taga warka iga dhaqaaqa oo iga dareen u leeyahy waxba ka dhegaysan maayo oo nafyulqabuul iyo nafyu samaaca dacwa farqi baa udhaxeeya marka waxaa la sidaba dacwaddu ama waa marka wax lagu sheeganayo dacaawa waa laba qayboodoo dacaawa yutasawaru wuquucuhaa waa shay dacwad dhici karta waxa dhici kara ah wixii dhici kara ee laysu sheegto qaadigu waa dhegaysanaya wixii dhici kara ee laysu sheegto waa la dhegaysanaya waa la fiirinayaabo wadadeed baa la maraya dee ninka wax sheegtay dee mudicigaa bayina laga rabaa kii maxaan ku dhahda isaga wax loo sheeganayey yamiin baa laga rabaa haddii kale mudicigii wax waado waddadeedaa la qaadsiinaya dacwooyinka qaarkoodna waa wax wixi aan la suuraysan karayn baa la yidhahdaaye waxa weeye iyada mar haddaan la suuraysan karaynin laa yusmac laa maqrib maayo dhegaysan maayo joojiya warkooda kala taga alonay tusaale muxuu yahay nin baa wuxuu leeyahay ilmahan ilmaha la ysku hayaabo markaasaa mid maxaan ku dhahdaa shan iyo toban jir ah ayaa wuxuu sheeganayaa ilmo toban ilmo shan jir ah waa garat soo ma ilmo shan jira wuli anaa dhalay isaguna waaba afar iyo toban waa shan iyo toban miyay suuragal noqonaysaa maya soo mahad isqaban maayaan marka xiskii baa diiday xiskii xiskii dareenka waxaa diidan xiskii oo qof maxaan kula diba ku royay ee toddoba jirta wax ku dhalaya oo maxaan kula dib kuleba sideed jir ama toban jirba haddaa dontaba dhao dee wax kuma dhala ilmu qof markuu qaan gaadho ayuu markaa dhalaa ama isagooba dee waxaa weeyaan isagoon isba qaan gaadhin unbu ima sheegto aan suuragal ahayn marka xiski baa diido waxaa la leeyahay arrintaas markaa la maqli maayo waxa lagaa dhegaysan maayo taas baa wuxuu ujeedaa meesha uu kaa leeyahay wixii xisku inkirayo ictibaar iyo dhegaysi ma laha wa kullu maa shay kulligii yunkiruhu inkiro alxisu xiska iyo dareenku uu diido imnacan manci oo manci samaaca dacwaahu sheegashadiisa maqal aad dhegaysato arrintaa diid wa didahu wasmacan maqal oo maqal didahu kaafirkiisa maqaloo dee kii yidhi maxaan kula ilmahan aniga shaqani kale kuma laha waana wax ka jira ma jiraan agtiisuma lama maqlayo waayo de waxaa dhegaysan kara maaha ay toban jirna waan ahay lix jirna waan dhahay ama sagaal jir baan dhahay aadmageli mayso بينة الزم لكل مدعي ومنكرا لزم يمينا تطيعي بينة والزم لازم بوري بينة الضين لازم لكل مدعي مثل صوح شغانيا وهذا لازم تبيني عطين وكيرا والزم لازم منكرا كي انكريينا يمينا دار لازم تطيع ولا داعي صار رسولك ايوه يا شرع الا البينة على المدعي واليمين على من انكر ابوها مركا شرعي على رسولك على صيام فعشان واحد يبين لي هبا جرو بينه وهي الحجة واضح حجة عدبة لهذا حجة عدبة بين لي هذا وهي مركب حجة عدبة بين لي هذا وإليه جمهور بينه ومخافياش جمهور كهلا يبينه ومخافياش وشرع الإسلام مخافياش ميرا كارت الأفر مخافية كارت هي شيء aye zinadii oo kale wey meel waxay qaataa saddex markhaati waalkeeda aye me saddex nin baa duunaya saddex nin saddex nin baa markhaatiyaa la duunaya waa masladeeda saddexda ayaa haya ha qafiya may aye ma meel ya dayn dayn maaha waxaa weeyaan ninkii sheegtay in jaayaxa ku dhacday jaayaxa waxaa la yidhahdaa maalkiisiiba intay af ku dhacday wuu abaaroobay baabay khaas jaayaxa ku dhacday maalkiisiibaa baabay markaa zakadiina marka hore qani bu ahaa nin qaniya buu ahaa qaninimaa lagu ogaa xoolihiis markaan beero farabaday xuura ama dee aduu si unbaa maalkiisu baaba'een ninka noocaasa zakadii buu doonaya in la siiyo xadiid baa wuxuu leeyahay waa in loo helaa maxay saddex qof oo maaragtay waliba maaragtay dadka ehelkiisa ama yaqaano oo macalka u leh in ninkaasi caynka xaadaas ku dhacday ay jaayaxadu ku dhacday ee afka ku dhacday haye meelaha qaarkood waxaa looga baahan yahay waxa weeye laba markhaati oo rag ah laba markhaati oo rag la raba haye waalkii oon dumarku imaanayba haye nikaaxa iyo haye yaa xuduudda iyo daynka iyo dumarku waa geli karaan waa qisaasta iyo xuduudda iyo tuugadii gacanta la goynaya qutaaca ariiqi iyo dilki iyo waxaas oo dhan laba nin baa raba markhaatiga waa faata soo maha haye meelaha qaarkood shareecadu waxay ka dhigaysaa laba nin oo markhaatiya ama nin iyo maxay laba dumara haye masaa'ilka lagu xukuma intaa maxaa ayaa sheegaya ama laba nin baa lagu xukumaa ama nin iyo laba dumara haye wixii dayna wixii maal oo dhan bade dayn keliya laba nin wixii maal ku saabsan waxay maal ku saabsan ya way noqonaysaa wixii maal ku saabsan oo xoolo noqonaya waxaa noqonaysaa markaa in daynkuna waa ka mid eh laba dumar iyo nina waa geli karaan laba nina waa geli karta waaya waxaa imanaya oo kale maalan waxa la yidhahdo rajul hal nin ama hal naaga hal nin ama hal naaga bayana markhaatiga gala waxay dhahdeen waa qabaayaadka maalan xagga dumarka oo kale marka laga hadlay hal naagi maxay furi kartaa wixii nuugma ku saabsan iyo wilaado dhalmo iyo qofkan ilmahan baa la isku haya heblaayaa dhashay ya iyo nabadhanin abaar islaantii ka umurisay waa taabagalo warkeed waa la qaadanaya umurisadii waa gaadi soo maha a mid baa tii nuujiso weeyaan waxaa nuujiyey labadiina anadinkaa nuujiyey labadiina hebel iyo hebel oo aan isi ogeynba waa muctabar markaa isma guursan karaan hadday laba kala duwan yihiin nin iyo naaga marka halkaas wey wixii maaratay halka qof keliya shahaadada gelko rabac ku saabsan iyo wilaadaya arrimihiisa waxaa imaada qadaa bishaahid wa yamiinna waxbaa lagu xukumaa hal qof maraggiis iyo lug yana qadaayaad badan oo dee maalkii waxdan la soo geliya waaye marka wuxuu leeyahy halka kan markay arrintu caynkaa tahay haddaba bayinadii maxay tahay bayinu bayinada laba qowl baa ku jira qawl wuxuu leey waa qawlka jumhuuro markhaatiin baa looga jeeda bayin albayinatu cala almuddaci marka la leeyahay waa markhaatiyaashaanu sheegnay taas waa qawl qawl labaad ibnu taymiye iyo ibnulqayim oo tilmiidkiisa ahaa oo waliba kitabka le aduruq alxukmiya aada ugaga hadlay waxay leeyihiin bayinada waxaa la yihahdaa kullu maa yubayinu alxaqa wa yudhiruhu wax kastoo xaqa caddeeya la yihahda ama markhaati ahaado qariinooyin waxyaaba dhugmatiisiyo qoraal haddii ba ku ron yahay qaraal waxa la yahado calaamaad ah wixii uun wax xaqa lagu caddeeyo ayaa bayina la yidhahdee ee markhaati waa keliya maaha taana waa talka waxaa rabaa haddii qoor qaabid markuu xukumayo inuu kala kala taqriiriyo aad u kala teexaa loo baahan yahay muddici oo qofkan muddaciga wax sheeganaya iyo muddaca cariiqa wax loo sheegtaa masaa'il markaas ka kaban had iyo goor inuu kala yaqaanaa rabaa kee muddici wax sheega wax sheeganaya kee muddaca caleyhi waa masaa'ilka muhimka ah marka tacriifka ninka mudiciga wax sheeganaya waa kee mudiciga waxaa la yaaba yidhaahdeen man idaa taraka turika ka hadduu iska tago laga tegayo ila waxbu sheeganayso mahay iskaba tegba badda hawshba fara ku qaada man idaa taraka turika ka hadduu taga laga tegayo loo sheegtana waxa weeyaan ducalayguna huwa aladi idaa sakata lam yutrak ka hadduu aamuso oo yidhaahdo anu shirkaydan u baxayaa aan laga harin warka waxaasa lagu gulay soo dhig halka kaana waxa la mudacalay waxa loo sheegay tacriifka waa sheegay waxay kaloo yidhaahdeen midna waa mutaalib midna waa mutaalab mid waa ka wax doonaya midna waa ka wax laga doonayo ka wax doonaya waa muddici ka wax laga doonaya muddaca calayh qaar waxay yidhahdeen mudiciga waxaa la yihahdaa huwa aladi yukhaalifu qawluhu adaahir ka qawlkiisu daahirka khilaafo warka wax sheeganaya muddaca calayga wax loo sheegtanaa yuwaafiqu qawluhu adaahir qawlkiisa ayaa daahirka waafaqay masaa'ilkaas oo dhan bay ka tafriiciyaan marka waxa weeyaan mudicigii bayina laga rabaa muddaca calaygana waa yemiin bayinatan alzim alzim laazim buu yihi bayinatan bayine iyo caddayn laazim likulli muddaci mid kastoo wax sheeganaya bayine iyo caddaynu laazim oo bayino keen ha la yidhaahdo wa munkiran alzim yamiina walzim laazimi munkiran kii wax inkirayna yamiinan dhaan laazimi oo haddii uu wax inkiro kan markhaatiyaal waayey isagana waxaad tiahdaa kii wax loo sheeganay dhaaro tuiic ay tuici rasuula rasuulkaad adeecaysa haddaad saa yeesho waayo rasuulkaa wuxuu ku yidhi albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa manaka kullu amiinin yaddaci raddu qubil maa lam yakun fii ma lahu xadun xasal wuxuu ihi kullu amiinin mid kastooo la aaminay oo yaddacii sheegtay aan radda celin wixii loo aaminay inuu celiyo sheegta qubila waa la aqbaraa maa lam yakun haddaanu ahayn fii ma alladii kii gudihiisa lahu isagoo ku sugan xadun dheef iyo dheefsasho iyo manfaco ku sugantahay manfacadaasoo xasala xadigaasoo xasala xabsilay oo la helay waxaynu shalay soo marray darsigeeni shalayto nin la kuwa umana la yidhahdo umanaa oo umanaa waa jamcu amiin qofkaasi waa amiin marka la yidhaahdo maxaa soo gelay horta maxaa lagu tacriifiy ayaa kusoo celinaya maxaan ku tacriifnay shalayto amiinku waa kii amiin alamiinu kuwaas dhan baa soo gey lakin tacriifka waa wali kaa maqan waa sax saad u sheegtay wy lakin waxaan doonayaa tacriif ururinaya sideeda ma ogtahay marka tacriifku wuxuu dabdinayaa wixiiaa soo horgelayay qawaacidii haye kullamaa qubida kullu man qabada biidni shaaric haye o biidni maali sax baaraka la nin kasta qof kasta oo waxa uu milkiyey sharcigu milkisiiyey ama ciddii lahayd ay milkisiiso o u dhiibto ku og tahay amiin baa la yidhahdaa waa garad soo maa oo tusaale wuxuu yahay maal yatiim ninkii weliga ahaa shareecadu waxay gacanta u gelaysay yatiimka maalkiisa qofkii weligiisa ahaa markaa qofkaa weligiisa ee maalka agoonka gacanta ku hayee maamulaya maxaa la yidhahdaa maxaa la yidhahdaa amiin baa la waa yaddu amaana waa yaddu amaana gacan amiina wey gacan amaanaa wey la kaama karatmaysa haye qofkii qof wax ka kiraystay gaari buu ka kiraystay guri buu ka kiraystay ninkaa wax kiraystay waxa uu kiraystay ee gacanta ku haya yaa u dhiibay yaa u dhiibay maaligkii ilaha soo mahada gacantiisa marka waa yaddu amaana baa gacan amaana baa la yidhahda haye nin baa wuxuu u dhiibtay nin alaab warni oo alaabtaasaan kuu dhiibteen iisahay dukaanka halkaa idhig halkaa i taallo maxaa gacantaa la yidhahdaa waa amiin qofkaas qofka waxa loo dhiibay waa amiin waayo maalikii ilaha qofkii ilaha ba waxu dhiibtay waa yaddu ammaano weeyaan waaya hebelow wax aariyaysay alaabtaas aan kusoo yar maaragtay bal manjarafadda wa kusoo yar ota e c d baa caariyaysii hoo raalli aashiis ugu dhiibay kaa loo dhiibay marka alaabtii manjarafadda ninka ka qaatay maxaa la yidhaahdaa amiin baa la yidhahdaa amiin baa la yidhahdaa lix baa loo aaminaya marka waxaa laleeyahay halka wuxuu ka hadlaya masalatan kullu amiinin qof kastoo marka amiin ah oo shareecadu amiin u taqaan oo muxuu yahay ama shareecadaa milkisiisay waxa kan ama waxaa milkisiiyey ciddii lahayd oo ama mustaajir waxu kiraystay ama waxbaa lagu ammaanaystay ama waxbuu caariyaystay ilaa akhirihi wixii uu sheegtay inuu celiyey wixii lagu aaminay hadduu sheegtay inuu celiyey warkiisa waa la aqbalaya warkiisa waa la aqbalayaa marka haddii aanay jirin waxa la yidhaahdo dheefsasho dheefsasho iyo xadi iyo nasiib haddii aanu ku lahayn waxa weeyaan waa la aqbalaya qowlku waa qowlkiisa oo marka bal haddaynaan u gelin tan hadda inta dambe baytaynisa dambe inta hore haddaynu u nimaadno nin baa nin wuxuu u dhiibtay kunkaa doolar iyo hay hebelow halkaa idhi isna waa u hayeyo meel buu dhigay shale waxaynu soo marray haddii lacagtaasi qofka loo dhintay ku dhunto waxba damaana lagama rabo mar haddii wadeecad loo dhintay ilaa laba shay mooyaane ilaa laba arrimood mooyaane haye maxay labada arrimood haye altacaddi watafriid altacaddi watafriid tacaddigu muxuu yahay ha inuu ku xadgudbo oo maxaan ku dhahdaa tacadi xadgud u sameeyo tafriidkuna muxuu aha inuu ku gaboodfaro oo shay la raba inuu la yimaado uu ka tegeydi shay la raba inuu la yimaado oo matala haddii uu lacagtii loo dhiibay halkaa iska dhiga maxaan ku dhaha daaradda guriga ay muxuu sameeyey ya ha tafriid buu sameyey somaata gaboodfaro ile meesha waxaa rabaa lacagta meel baa lagu ilaaliya meesha meesha lacagtaada ku jirta inaad ku ilaaliso markaas baad aada badbaadaysa marka waxaa yidhi ninkii ninkii toban kun oo dollar buu dhintay ama shan kun oo dollar buu dhintay yahay buu yidhi hadhowtu wuxuu yidhi war lacagtiisii waa tan kusoo celiyey sitaan ku dhiyey maaha war lacagtii maad siin waana ku dhiibtay lacagtiisii yaa warkiisa marka hore la ictibaarinayaado ta warkiisa la aqbalaya oo xukunka xaggiisa la jira ila axkaam baa laga samaysnaya ya amiinkii wey ninkii lacagta loo dhiibtay ba warkiisa aqbalaya waa dhiibtay saw ma aha marka waxay noo iman doonta qof kastoo man kaana qawluhu qawlkiisa uu yahay waa la dhaarinaya waka la odhan maayo war inaad maxaan ku dhaha dibba ku ron yahay e markhaati haddaan haystaa inaadan ii dhiibin usoo celinin ee saan ku dhiga iga maqan tahay taas maaha meesha ma taalo waan kuu soo celiy waad iga qaatay macaynkaas ahaa war inaad kusoo celisay dhaaro marka waa qaatay soo maa mar hadduu amiin yahay gacantiisa isagaa waan ceshay mar hadduu yidhi isagaa la aqbalaya wixii kale markaa sharcigu isagu wax ka rabaa markaa waa fahamtay soo ma waayo halkan haddaba uu yidhi maa lam yakun fii maa lahu xadun xasal halkaa muxuu uga jeedaa waxay leeyihin wuxuu ka soo reebayaa isticaaradii iyo istiijaarkii iyo markaa ninkii ninkii gaari uu ka kiraystay markaasuu furiguu dhiyooda waa kaleeto waa la tegey war gaarigii meeyi waa inuu kuu soo ceshay war gaarigii maad soo celin maya gaarigii halkaasaa la kuusaday aynkaa markay tay waxaan leeyahay tanoo kale dee la odhan maayo ninkii gacanta ammaanada ku hayey khilaaf baana ku jiray ninkii gacanta ammaanada ku hayey ee wax kiraystay waxay noqonaysaa maxaan ku qawlu qawlkiisa ay noqonaysaa la odhan maaye waxaa laleeyahay taasi waa ka duwan tahay waayo uu isagaa dheefsanayay oo tii hore iyo wadeecadii tan waxay kala duwan yihiin isagaa intifaacsanay mar hadduu intifaacsanayey waxa weeyaan waddadii hore ee caadiga bay maraysaado mudducii muddo caleega la marin jiray aynkaas baa waxaa kaloo iyana soo baraysay ba hahdeen isticaaradii hebel waxaan kaa doonaya rikoorka maanta balcajeed aan kusoo dhegaysanayaaye rikoorka iyo ammaanaysii aan kuu soo celiya o hadha wi waa rikoorkayga maxaad u keenaya sootaanka kusoo ceshimaa maalinta aynkaa anka war imaad soo celinaa rikoorkiisii hadalkii halkaasu ka yimid mar hadduu intifaacsanayey iyadu ammaanaba ha ahaatee halkaa waxay leeyihiin qawlku qawlkiisa ma noqonayo ninkii ammaanahaye ah ee waddadii dacwadda lagu qaadi jiray oo ninka mudicigaa inuu bayanadiisa keensado waddadaasay qaadaysa marka meesha waxaa ka soo baxay saddex arrimood baa ka soo baxay wixii gacan lagu hayay shay gacanta qofku ku hayo lixadi nafsihi isaga naftiisa dheefsha u dheefsanayo uu gacanta ugu hayo taasi waa mid oo kaa waxaanu nidhi waa qawlku qawlkiisa noqon maayo oo waa musta isticaaradii oo kale midna waxa weeyaan lixadi maalikiha ninkii waxaan lahaa nasiibkiisa iyo isaga dantiisa waxaan loogu hayaa oo waa wadaacadii alaabta halkaa idhigoo yahay taasina waa tobanaad taasi waxay noqonaysaa marka ammaanaha yahay bu yihahda waana cesho wixii isagun baa qawlkiisa aqbalaya waan ceshahaa waad ceyso maaha inaad ceyso u dhaaray bay noqonayso ama inay noqoto tasaddexaad waa lixadi ljamiic dhammaantoodba way way ka dhexaysaa dheefsigu wuu ka dhexeeya wuu ka dhexeeya markuu ka dhexeeyana taa iyada hadal baa ku jira khilaaf baa ku jiro waxaa la leeyahay marka waay waay waxaad moodaa qaarkood ay raajix yeelayaan inay u noqonayso dacaawadii caaligeed kor inay qaadanayso oo maa lam yakun fimaa lahu xaqun xasan mar hadduu xaq ku yeeshay xaggay u noqonaysa wuxuu yihi kullu amiinin amiin dhammaantiin mid kasta oo maxaan ku leeyay amiin ah waa kuwaynu soo sheegnaye amiinkaasoo yadacii sheeganaya aan radda celin ammaanadii inuu celiye sheegta qubila waa la aqbalaya warkiisa maa lam yakun haddaanu ahayn fii ma ay aladii kii law uu sugan yahay xadun nasiib iyo dheersasho uu sugan yahay xadigaasoo xasala xasilay